kama sheego waxay sadaalisaa samaanta iyo wada jirkeed soomaaliya la soco la soco sidaa la soco
waryaaye reer samasheeg war maxaa beryahan cusub waar doorashadii ma bidhaamin burcadii muqdishaadna booliiskii baa eryanaya warbaxnan oo doorashadu ha inoo dambaysee burcaddaa muqdishaad oo booliisku bursanayo bal warka noo balballaari waa booliska shaqadiise waxaanuu heeganahay maanu hubaysana dariiska waysannaa shacbigu waa lama huraan waa aabbiyo hooyadeen waxay u hamuun qabaan inaan u horseedno nabad cadaalad inay helaan inay harsadaan sharciga naftooda iyo haybadooda inaan hantidooda dhowrro ayaga oo noo han weyn inay nagu soo hirtaan badbaadina laga helaan hawshaanay qayb ka tahay hawsheenay qayb ka tahay waar warka kuu balballaashaya nimankii waxyar booba ee baadda fiidka guraayiyo booliiskii baa ishaleelay horyaadahee firyahanba buliisku tuugadu waa baacsananoo bakaaran baka arkaaye haddii taliskeenna guud go'aan adagoo ka yimid geeshkii lagu siiyey amar dagaalka inay galaan gurmada guulaystayaal gabbaad lagu soo hirtiya gaashaankii waxaynu nahay geyiga soomaalidee garbaha idinkoo ku sida gumaca baaruudda oo garwaaxaysaday hubkiya gantaalaha cadowa guba intay tahay goorigoor intaad guluf weerartaan cadowga gaadmiya bareer ku gaagtira geesiyaal inuu rabbi idin gallado gulluhu idin siiya gacangeerida waa loo dhashay gumaysi hayeelinina soomaalidu guud ahaan si ay u helaan gargaar go'doonkana uga baxaan gurmada guulaystayaal waryaadahee haddii ayna hantaa kaga gudno burcadii iyo booliiska arrintii ilaalada la ilaaliyo halkay ku dambaysay waryaaye war war bay keentay wadaaddu ee ilaalada la ilaaliyo maxay ka wadaa waar waxay ka wadaa ciidanka afrikaanka amisom lagu sheegay ee ummaddeenna xasuuqay waryaahe war muddoba waan maqlayay warkaasi gaboodfalkii ka dhacay golweyn xaggee buu ku dembeeyey go'aankiisa muxuu noqday waryaadahee amisoontii dadkayna lay jirtay allay leeda waa loo helay dil iyo xabsi daa'in haddii la ysugu daray maantay himad yeelato waddaniyiin hawlkarya dadkeediibay hesho hoggaanka u dhiibatay tiyoon loo kala harayn inaan wada hawlgalloo hirgelinaa noo ballana aniguna waxaan idin yidhi yaanyuuriya afrika libaaxii baa ku soo kacay
duumahigadhahay meelu ka helaaco dalinsa kugu maahan baa la yska moosahay intuu hadalku magan kuu yahay baa loo miiriyahay miisaanka culus baa tashiga laga muqunshahay wax xubsiimo soo mara ayaa madan la keenaay tixdhan aan idin marinaya miinka ka hikaajay muraadkaan ka leeyahay iyaan idin hibsiini mas-uuliyaddii aadmigu lahaa la ysku maandhaafiye rag midkaatoo kale unbaa laga mitaalay keligay anaa mudan ayaan maare loo heline aan tayda uun meel marsado la ysku mari waaye soomaaliya ay mariya laba waad burgacateene masallahan gumaysku sitaa boqol masiiba ahe waa madane harweyn hadduu melyar ka heloe halkii waa lagaa midana waa inaad ka maagtahay muddo badan ayaan diidanayn maamul dabadeede ooy mahindisayn inay awood nagu muquushaane ama ay maxmiyad iyo shirqool nagula meereene ama maqaalisayntii dagaal lagu maqiiqeene ama ay mataanaan ishurin kalena maarmaynin mirta dhexe isugu dhiibayeen moortar iyo jiibe musuq maasuq iyo beeni waa meherad shaydane munaafaqad waa waxa yuhuud loola meelyahaye kuwa magaca nala sheegtay iyo maxamed diintiisa oo muuqa nala ayliyo hadal maxaan sheega oo moolka nagu tuurayo oo maxsan baa jiray inkastoo marwiya mudan yaal mowdku ka aleegay malaayiin kalena moodii nool gacan madoobaatay bisirta inala doonayeen nala marsiin waaye haddaan mililiq iyo haylaberi mowqofka istaagnay oon koofil madaxiisa iyo miigta soo goynay mursaliinna aan kicinayen maalin ka adkaanay mingisiya colkiisiina aan mahadhan raacsiinay isticmaarka macasha u bartaan maadan weligiise badaheennan meegaaran bay wada mushaaxaane masaafooyin loogama imaan maalina loo sidaye midaan shalay ogeyn bay markaa noo maldahayaane wax maraykan iyo yurubta fogi noogu mahanayso oo nala ku wada maagaya mahadhadeenniye mulkii aan lahayn bay rag kale maanka ku hayaane nooguna martiyayaan waa anmarursado bakeligii inuu miisto yuu kaga maqsuudaa maandeeq hashani dhashay malagta loo joogay ayaa loo maqaar saaraya dibiga maadaysay maya kii yidhahdana masluun waalanba u qorane in horteenna lagu maalo oo nala magowsiinin mahadcelinna aan ugu darray mihindisayaani dhibku cadowgu nala maagan yahay waa mug weyn yahay idinkuna mashquul baa tihiin maalin iyo leyle isbiciinsan maysaane way iswada mudaysaane mooladuuga reer hebel ayaa darajo moodaane markitaagga beenka oo aad beentahay wakaad ku marateene waxay maslaxaddiinnu tooy ka morgeysaane madow iyo caddaanka waddad waa kalama maarmaane ninse walaalkii muuleeyey baa maylo foofsadae ismakaabsigii wada jirkaa laga macaashaaye magaciin jir ee xumaha waa la iska mayraaye waryaa maali jirayey ayay naga maraysaaye inta dabayna noo milaqsan ee marinka noo daadsan meel inaan ka waajeysana maanta noo furane u midooba danihiinna waad mahadinaysaan mucaamalase nin meermeeriye bele maleegaaba majax abaduul kale wuxuu ugu maqnaadaaba waa lagama maarmaan inay maalin dabartaaye midka jaraha noo miiqaya waana moogyahay bulaxdeenna hoose midka miida iyo dhuuxa macaan iyo dhanaan iyo qaraar laysku maansheeyey oo aan la kala ari- la kala miiri karin yaa misloonahay qof kastana midku mida yahay baan uga milaalnahay qasba soo mutaxan diidna iyo mahadhaceebeede ma badiidinoo sharabtu waa maada qaalihe magaceena inaan daafaqnaa muqadas weeyaane muslim qaalisa ee bay marashiyeeya xaqa lagu mutabaa wanaag lagu muteystaa maxbuudkana taageerayo koonkan maamula eh waryaamaali jirayay ay naga maraysahay inta dabina noo milaqsan ee maraykan noo daadsan meeliina ka wada jeesanaa maanta noo furane u midooba danihiina waad mahadinaysaa waar dacwaddaa waannu maqlaynaye sidee loo dilayaa maxbuuskooda dambeetana dugsigee lagu hayn war waa dembiilo dagaal oo heeg baa loo dirayaa haddaba adeer annaga kale wax naga dilay heeg loo diri maaye dadka iyagu hadday isdilaanna meel baa lagu toogtaa hadday wax dilaanna meel baa lagu toogtaa war doodaadu waa macquule dowladdan ka sugayna
sama sheega waxay sadaalisaa maanta iyo wada jirkeed soomaaliya la soco la soco sidaa la soco